Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxaa ka furmay shirka u qareemidda dadka ay saameeyeen abaaraha gaar ahaan barakacayaasha. Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Gargaarka, Maareynta iyo Masiibooyinka Puntland waxaana goobjoog ahaa qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala Puntland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Gargaarka, Maareynta iyo Masiibooyinka Puntland, Axmed Naxar ayaa ka warramaya ahmiyadda shirka iyo inta uu socon doono.
runtii kulankan saaka wuxuu ahaa kulan aada u ballaaran oo runtii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda puntland ay soo qaban qaabisay runtii waxay isugu yeeraysa waxaa weeye hay-adaha humanitarianka ee waddanka ka shaqeeya iyadoo la rabay in bal xaaladaha waddanka jira ee bini-aadamtimo iyo emergency-ga bal wax badan layska xog waraysto sidoo kale xiriirka hay-adaha iyo dowladda wasaaradda arrin- gaargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda puntland iyaduna ay noqdaan kuwo aada mataqaanaa isugu xiran run ahaantii kulankii si fiican buu noogu dhacday ilaa haddana wuu socdaa waxa kaliya aan rabno waxa weeye in hay-aduhu ay noqdaanin kuwo la falgala ama xaaladaha bini-aadamta waddanka ka jira kuwo u qareema in annaguna aan mar kasta aan kor istaagno xaaladaha waddanka ka jira hay-adahan idhaahno halkaasa wax ka jiraan sidaa taga micnii in mar walba aan xiriirkayagu u noqdo mid aada u dhow oo mataqaanaa kala xog qaadano warbixinada xaaladaha waddanka ka jira kulli saaka waxaan si gaara u ahna in la xoojiyo xiriirka hay-adaha iyo wasaarada hay-adaha weliba humanitarianka ka shaqeeya iyo wasaaradda humanitarianka dowladda puntland oo runtii aan isleeyahay hadday wada shaqeeyaan wax badan bay qaban karaan haddii rabiidmo dadnaan ugu baaqo hay-adaha in la sameeyo mataqaanaa fan la sameeyo si loogu qareemo dadka reer puntland weliba iyo xaaladaha gobolka sool ka taagan waxaan ognahay sidoo kale in mataqaanaa emergency-gii ama humanitariankii loo wareejiyey meelaha kale aan puntland ahayn waxaan marka u sheegayaa dhammaan mataqaana hay-adaha iyo cid kastoo ay khusayso inay jidho humanitarian needs aada mataqaana u tiro badan runtii aan ay u baahan yihiin dadka deegaanatan xaaladaha koonfurta ka jira oo aada u tiro badan sida dagaalada oo kale xaaladda ogta magaalada laascaanood dagaalaha ka dhacay dadkii waxay usoo qaxeen waa waddankan weliba mataqaanaa ii sheeg ilaa beerka beelna waxaa weeye garowe xudun ilaa meelahaas mataqaanaa ku dhodhow oo magaalada laascaanood ku dhow marka waxaan leeyahay iyadana waxaan rabnaa inaan ugu baaqo in fankaa aada loogu bixiyo loona soo jeensado mataqaanaa xaaladada bini-aadantinimo ee ka jidha deegaanada puntland ayaa waxaa ku nool dad badan oo ku xoolo beelay abaaraha ka jira dalka waxaana jira dadaallo xooggan oo ay wasaaradda gargaarka ku doonayso wax ka qabashada xaaladaha haysta dadka barakacayaasha ah